luuqadda carabiga ayaa waxa ay tahay luuqadda labaad ee adduunka lagaga hadlo luuqaddan ayaa waxay ku qoran tahay qur-aanka alle iyo axaadiista taasoo micnaheedu tahay in qofka yaqaana carabiga uu wax badan uu ka garan karo micnaha qur-aanka kariimka haddaba dadka soomaaliyeed waxay leeyihiin laba luuqadood kuwaasi oo kale ah afka soomaaliga iyo afka carabiga deegaanka dhuuble ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa si weyn uga socda barashada luuqada carabiga sheekh xasan raag oo ka mid ah culimmada deegaanka ayaa noogu warbixiyey ahamiyadda ay leedahay barashada afka carabiga bismillahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala alaalimiin wsala allahu wslama calaa ashrafi alambiyaai walmursaliina sayidina wa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wa saxaabatihi ajmaciin awalan marka ugu horeysa ilahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala haddaan ku soo dhowaado luuqadda carabiyada ama luuqadda af carabiga loo yaqaano muhiimadda ay leedahay iyo fadligeeda nabigeena wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam tacalamuu alcarabiya wa callamuuhaa annaas carabiyada barta dadkana bara waxay ra'yeynayaan marka culimmadu fadliga ay leedahay luuqadda carabiga markay ka hadlahayeen kuwo fara badan oo ka mid a culimmada waxay dhaheen carabi waxaan ahayn inaad ku hadasho oo luuqooyinka kale ah ayadoo maaragtay ay wax xaaje iyo dan ahoo markaa ku tacalluqda aysan jirin nifaaq bay ku dhexalsiisaa bay dhaheen culimmadu wuxuuna nabigeennu xadiid kale uu ku lehay calayhi salaatu wasalaam ruuxu hadduu wanaajinhayo an yatakalama bilcarabiya inuu carabiga ku hadlo falaa yatakalam bilcajamiya luuqooyinka kale ee cajamiga ayuusan ku hadlin fa innahu yuurihu nifaaq maxaa yeelay munaafiqnimo ayay dhexalsiisaa ayuu rasuulkeenu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas imaamu xaakim baa kitaabkiisa mustadraga la yidhaahdo kusoo saarahaya waxaad garan kartaa marka luuqadda carabiga ah ahmiyadda iyo muhiimadda ay leedahay sidoo kale isagana waxaa dhankiisa ka hadlay sheekh cabdifataax oo ka mid ah macalimiinta bara luuqadda carabiga isagoona noo sheegay sida ardayda ugu soo barbaariyo barashada luuqadda carabiga saa u sheegtay waxaan ahay anugu macalinka luuqadda carabiga ee iskuulka ama madrasada wamo primary and secondary school ee ku taala dobley luuqadda carabigu saan ogsoonahay waa luuqad aad iyo aad u ballaarhan oo muhiim ah waa luuqaddii adduunka soo xukumaysay weligeed maaragtay intii taariikhda la ogyahay dib ayay ka yimaadeen luqooyinkan kale luqadda ugu ballaarhan way luqadani kagama sheekayn karna hal mawduuc iyo wax lamid ah insha allahu tacaala waxaa weye mawduuc aad iyo aad u ballaarhan way runtii marka anugu muhiimadda waxaan saaraa run ahaantii madrasadan galaas lixaad laga bilaabo ilaa galaaska labiyo tobnaad anigaa ku qoran maaragtay maadada luqadda carabiga run ahaantii waxaan maadadaas culays weyn baan asaaraa ilmaha siday ugu soo barbaari lahaayeen maaragtay luqaddaas maxaa yeelay luqadan waa luqadda maaragtay uu qur-aankeenu kusoo degay sunnada rasuulka sal ly slam ay maaragtay ku qoran tahay weeye waa luqadda islaamka luqadan haddii aan la aqoon run ahaantii diinta si fiican waxba loogama fahmi karo marka muhiimad gooni ah ayay islaamka u leedahay luqadan saa darteed waxaan ku soo barbaariyaa runtii ilmaha sidii ay maaragtay ay ugu hadli lahaayeen luqadda oo ay u fahmi lahaayeen wax kastoo luqadaas maarata ku baxahaye taasaan muhiimadda aada u saaraa runtii